أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu heno qodobo ay ka mid yihiin dagaallo lagu dilay askar ka tirsan kuwa dowladda itoobiya oo ka dhacay gobolka amxaarada ee dalkaasi xilli dagaallada ka socda dalkaasina ay marba weji cusub yeelanayaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maleeshiyaad ka wada tirsan kuwa murtadiinta kooxda riddada soomaaliya oo maanta ku wada dagaalamay dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada caasimadda ah ee muqdisho kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah oo baahiyey muuqaal kale oo soo bandhigaya waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey hooyooyin iyo carruur bartay akhriska iyo qoraalka oo ka dhacday deegaanno ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa waxaa kale oo caawa faafareebkaaad ku dhegaysan doontaan qaybtii shanaad warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafareebka waad ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dagaallo lagu dilay askar ka tirsan kuwa dowladda itoobiya ayaa ka dhacay gobolka amxaarada ah ee dalkaasi xilli dagaalada ka socda dalka itoobiyana ay marba weji cusub yeelanayaan haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa afar iyo toban askari etoobiyaan ah oo lagu qabtay dagaalo ka dhacay gobolka axmaarada cibaadda fallaagada itoobiya ee fano ayaa ku dhawaaqday in weerar lama filaan ah lagu qaaday arbacadii shalay magaalada densa oo qiyaastii toban kilomitir u jirta magaalada bayrdaar ee xarunta maamulka gobolka axmara sarkaal ka tirsan jabaada fano oo la hadlay warbaahinta ethiopian media service ayaa sheegay in afar iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ay nolosha ku qabteen islamarkaana ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah qoryaha culus ee dagaalka waxaa kale oo sarkaalkani ka dhawaajiyey in maleeshiyaadka fano ay gebi ahaanba magaalada la wareegeen iyadoo muuqaalo ay baahisay warbaahintaasi laga dheehan karo ciidamada maxaabiista ah ee gacanta lagu dhigay ma jirto faahfaahin laga bixiyey wax khasaare ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac sidoo kalena lama hubo in maleeshiyada fano ay weli gacanta ku hayaan magaaladan ay sheegtay inay la wareegeen dhinaca bariga gobolka axmara fano waxay shaacisay in dagaallo culus ay ka dhaceen dhowr eeg oo hoos taga degmada royakobo kuwaas oo bilowday waabarigii hore ee arbacadii shalay kadib markii laga hortagay dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamada etoobiya dagaalkan ayaa isaga laftirkiisa jabhadda faano ay sheegtay inay kasoo hoysay guulo waaweyn inkastoo ay ka gaabsatay faahfaahinta khasaaraha howlgalkaasi iyadoo maamulka abiy axmed uusan wax falcelina ka samayn sheegashooyinka kasoo yeeray faano waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta maali oo la wareegay bara kontarool oo u dhow bamako bayaan kasoo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu weeraro ku beegsadeen saldhigyo iyo baro ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada ridada maali war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarada oo dhacay subaxnimadii maanta ay keeneen natiijada in ciidamada mujaahidiintu la wareegaan saldhigga hombori oo ku yaal degmada duwentza ee dalka maali waxay sidoo kale weeraradan ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen laba barkantarool oo ku yaal tuulooyinka fana iyo kaseela oo u dhow magaalada bomaako ee caasimada maali halkaas oo laga ceeriyey maleeshiyadii ku sugnaa weeraradan ayaa kusoo beegmayaa xili uu dhaqan galay gudoomin mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kusoo rogeen magaalada bomaako ee caasimada dalka maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho oo isku dagaalay dhulboobka uu xasan sheekh ka wado banaadir magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab waxaa saakay ka dhacay dagaal khasaare geystay oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan xukuumadda muqdisho kuwaas oo isku dagaalay dhulboobka ka socda caasimadda ciidamo si gaar ah uga socday xasan sheekh ayaa lagu soo waramayaa inay saakay cagaf kula kalaheen xaafado ay degan yihiin saraakiil ka tirsan booliiska xukuumaddaasi balse saraakiishaas ayaa iska caabiyey ciidamada dhulboobka damacsanaa halkaasoo uu ka dhacay dagaal khasaare geystay cabdulaahi cabdi warsame oo ka mid ah saraakiisha booliiska ee la weeraray ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka saakay ka dhacay magaalada muqdisho isagoo sheegay in ciidamada dhulboobka ee xasan sheekh ay damacsanaayeen duminta guryaha xaafadda balse ay iska caabiyeen wuxuuna tilmaamay in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen datarayda waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ku weerareen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay sarkaal murtad ah oo ka tirsan saraakiisha maleeshiyaadka riddada kaasi oo lagu magacaabo sandheere waxaana jira khasaare soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa sidoo kale waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka u diinleh ee hoostaga magaalada baydhaba xubintiina cabdiwahaab caawa waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin iyo carruur bartay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladan shahaadooyinka lagu guddoonsiinayey toddoba-iyo labaatan arday oo isugu jirta hooyooyin iyo carruur akhriska iyo qoraalka ka bartay madarasada al wasiila ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha madarasada al wasiila ee shahaadooyinka guddoonsiinaysay toddoba-iyo labaatanka arday ee hooyooyinka iyo carruurta isugu jiray
العاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى يا أمهات أن كوكا أمها ذنينا بعد حمد الله تبارك وتعالى مهاد الله كذب ضمان waxaan u mahadnaqaynaa bacdallaahi xafladda dadka ka soo qayb galay oo fadhiga fadhiya oo leh culummada iyo maamulkii iyo muxaafadada iyo dhammaan walaalaha guud iyo nuqabada iyo dadka dhammaan oo xafladda ka soo qaybgalay bacdallaahi waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum waan i mahadnaqaynaa bacda dalika xafladda waa xaflad madrasat lwasiila ilaa qiraa'ati tanziil dafcadeedii koowaad oo qalanjib ka qalanjibisay alkitaabatu walqiraa'a oo insha allahu tacaalaa marxalad kale labaad u gudbi doonaan haddii ilaahay idmo marxaladda koowaad ka gudbi doono marxalad labaad u gudbi doono insha allah haddii ilaahay idmo dadka waxay iskugu jiraan laba qeybood qayb hooyooyin waaweyn dad waaweyn hooyooyin ah iyo ciyaal yaryar labadaas iskugu jiraan asalatan madrasadana waxaan ugu talagalnay furitaankeedii hore dadka waaweyn madrasatu wasiila ilaa qiraa'at tanziil rijaasha waaweyn iyo gabdhaha waaweyn hooyooyinka waaweyn iyo dadka waaweyn guud ahaan ugu talagalnay asal ahaan madrasada bifadli illaahi wa manihi wa karamihi dadkii waaweynaa dhinaca majaalka hooyooyinkii waa soo heleeleen allaha barakeeyo runtii ayagoo waktigooda mashquulkooda aada u badan yahay oo labaiyo tobankii maalintii mashquulkooda badan yahay laga yaabo hal saac bis inay faraaqo helaan halkaa saaca looga faa'iideynayey muddo toddoba bilood ah bifadli illaahi wa manihi wa karamih maantana runtii kolley waad arki doontaan ama waad hadda arkayseen marxalad aada u aada u fiican oo maasha allah aad marayaan waxay qaadanayeen duruus ah kitaabada iyo qiraa'ada iyo kutubada caqiide iyo fiqhi iyo siira intaba waa qaadanayeen iyo akhlaaq dhinaca kitaabada iyo qiraa'adana way qaadanayeen ilaahay fadligiisa alxamdulilaah maanta marka marxaladaas baan hadda kasii gudbaynaa insha allahu tacaala hooyooyinka marka ayaga majaalkoodii markay sidii rabay ay usoo buuxiyeen codsiyo oo xagga hooyooyinka iyo dadka waaweyn oo dhaganayaan qaar ka mid a nooga imaaday ciyaalka yaryar inay aan majaal siino kadib majaalkii ciyaalka yaryar aan majaal siinay bifadli illaahi wa manihi wa karamih ciyaalka yaryaraana hadda qaarba qalanjibiy shahaado la siin doonaa insha allahu tacaala guud ahaan hooyooyinkii ardayda yaryar inta hadda shahaado la siin doono maanta haddii ilaahay idmo tiradooda toddoba iyo labaatan ruux bay gaarayaan labaatan iyo toddoba ruux bay isku gaarayaan tirada guud ilaahay fadligiisa alxamdulilaah marka insha allahu tacaala si guud ahaan waktiga madrasadana intaasay furan tahay sida khudbada aad ku maqasheen muddo intaas la-eg bay soconaysay shaqaynaysay haddana maanta heerkaasaan marayna alxamdulilahi walilahi alxamdu walminna waxaan kusoo gabagabeynaya kelimadayda ruux ruux kasta oo muslim ah allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa inuu barto waajib bay ku tahay isla markaasna inuu ka bilaabo alkitaabatu walqiraa'a la-aan yani albaabka koowaada laga galo diinta barashadeeda waa kitaabada iyo qiraa'ada marka ruux kasta oo muslim ah inuu kitaabada iyo qiraa'ada iska dhiso xaggaas kasii bilaabo albaabka darajada yani barashada diinta islaamka halkaa inuu kasii bilaabo insha allahu tacaala si guud ahaan u dardaaramayaa si gaar ahaan gabdhaha howshaas runtii muddo dhab badan kusoo dhowr adeegaya soo samreeyey oo hal waqti maalin walba hal saac yani yani in badan soo noqnoqonaya halkaa saac oo muddo toddoba bilood ah maalin walba hal saac haddii la yidhaahdo tirada waad galan kartaan idan markaa dhowr bilood oo dhowr iyo labaatan saacadood dirse ay qaadanayeen baa intaa kusoo xasaliyeen bifadli illaahi wa manihi wa karamih maxaa u malaysaa qofkii labaatan afar saac ama toban iyo laba saac maalintii dhowr saacadood darsi qaadanayo oo xaggaas yani diinta uu barashada yani kasii qaadanayo duruus qaadanayo heerkiisa marka heer saruu noqonayaa marka insha allahu tacaala guud ahaan waxaan dardaaramayaa bulshada muslimiinta meel ay joogaanba ilaahay kitaabkiisa inaan inaan barano inaan ku dadaalno allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa barashadeeda yani waxaa la yidhaahdaa ummatun taqra ummatun tarqa ummad wax akhrida waa ummad saro martay saas darteed marka insha allahu tacala in wax la akhriyo wax la qoro in lagu talagalo qof walba uu ku samro wax qoraalka iyo akhrinta aad bay yani marka hore qofka u dhibsanayaa markuu abaar dhibsado oo kusii nafta kusii cadaadiyo kadib waa la qabsanay gacantana waa baranaysaa afku wuu baranaya indhahay waa baranayaan yani kadibna marxaladda waa kasii gudbayaa heer fiican uu gaargaari doonaa insha allahu tacala marka si guud ahaan ummadda dhan waxaan u dardaarmaynaa kheer iyo barasho wanaag iyo diinta ilahi ay subxana watacala bartaan rijaalan wa nisaan siqaaran wa kibaaran intaas baa insha allahu tacala aan dardaarmay lahaa haddii ilaahay inuu qodobka aan ka gudbo insha allahu tacaala insha allah marka intaasaan kusoo gunaanadaya hadalkayga assalamu alaikum warahmatullahi barakatu intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamed balih iyo sheekh cabdulwaaxid oo labaduba ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allaahuma wsalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأصدق الغائرين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى يا مهدسك لولاليال سوكا يكيني مدرسة قيمة بدن مدرسة الوصيلة الله وين وحليه سبحانه وآني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم waanadu waxaa wax ay anfacaysaa wax ku dheefaya kuwa iimaanka laga helay marka allah subxaana wa tacaala kelimaadkan qiimiga badan ay walcawya dhalay dacyartu ay noo sheegeen ay culummadu ay noo sheegeen ilaahay subxaana wa tacaala hanagu anfaco waxaan ku darayaa walaalayaal madarasada waa madaraso ay ka qalinjabiyeen xafladdeeda loo fadhiyo da'yar iyo dad waaweyn inay macnaha farta ay ku barteen inay ka baxeen ummiya maxwal ummiya inay macnaha qoraal la'aantii iyo akhris la'aantii inay ka baramooseen ay una baxeen oo ay barteen inay wax akhriyaan oo ay macnaha waxwey wax qoraan waa injaas aad u weyn weeyaan ilaahay ha barakeeyo madarasada iyo macallimiintooda qoraalku walaalayaal waa aasaaska diinteenna weeyaan iqraa akhri nebiguna uu ku celinayo maa ana biqaari mid wax akhriya maahi maa ku lagu celinaya waa la camaajuujinaya la leeyahay iqra' wuu leeyahay anigu mid wax akhriya maahi waxaa laga qaadanaya aayadda waxaadan aqoon inaadan inaadan dhihin waa aqaanaa waa dhammeeyey waa daadshay waa ka kor laabtay waxaas oo dhan marka iqra' waxaa lagu yidhi maxaan akhriyaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq maadaama qoraalkii iyo akhrintii aad baratay waxaa ugu horreeya waa macrifatullaah macrifada ilaahay baa ugu horraysa bismi rabbika allihii ku abuuray oo aabba aabbayaasha abuuray oo koonka abuuray baro saas weeye walaalayaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadiya qoraalka iyo akhrintana badiya oo ha hilmaaminina walaalayaal qoraalka ilaah iyo qalamka ilaahay baa ku dhaartay ilaahay uu leeyahay nuun waalqalami wamaa yasturuun ilaahay subxaanahu wa tacaala nuunkaas ilaahay baa garanaya allaahu aclamu bimuraadih ilaahay wuxuu yidhi qalimkii baan ku dhaartay iyo waxa uu sadaraynayo oo uu qorayo marka ilaahay cadamadiisa wuxuu ku dhaaranayaa qoraalkan maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay ahmiyad weyn marka qoraalkaad barateen walaalayaal wee daa'ima macallimiintana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo nin gabyayey ayaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaad doonto weligaa ha sii dayn buy marka qalinku macnaha waxyaabaha adiga qoraalkaaga iyo dukaankaaga iyo madarasadaada iyo jaamacaddaada iyo brofesoornimadaada iyo maqafnimadaada waxay ka bilaabatay waa qalin weeyaan marka qalinku ciyaar maaha macallimiintana allah barakeeyo madarasadana allah barakeeyo wasiila yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wabtaquu ilayhi alwasiila war kuwa iimaanka laga helayow dalba waxaad ilaahay ugu dhowaan lahaydeen madarasada iyo magaceedu waa isyeeshay waxay dadka bareen waxay ilaahay ugu dhowaanayaan oo fartii ah oo qalinkii ah marka waxa weeye waa ismun calaa musamaah ilaahay haba idin barakeeyo ardadana allaha barakeeyo wajazaakum allahu khayran wsali اllah wslm clى nabiyina mxamedi in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu أنa محamدا عabdه ورasuuله أmا bعd يا أيuهa الذيina آaمنوا اتقوا الlaha xaqa تuqاaته وlaa تamuuتuna إilaa وأnتم muslimuun marka ugu horaysa ilaahay baa mahadsan subxaanaهu wa tacaala madrasadan oo runtii muddo yar oo un sanad barkii furneed madrasatulwasiila juhdi badan bay walaaluhu bixiyeen wayna ka muuqataa waana dhagaysannay bandhiggii ardada kuwii yaraa iyo kuwa waaweynaa waana wax ummadda anfacahay fi dunyaa waalaakhira nabigeennu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam xadiid fii saxiixi muslim meelo kale ee ku yimid wuxuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjis waa saddex kelimo laakiin macno aad u waaweyn bay xambaarsan yihiin wixii ku anfacahe ku dadaal adduun iyo aqaraba hadda halkan goobtan waxbarasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa lagu barnaa waa wixiina anfici lahaa aan ku dadaalna midda ka ilaahay aan u kaalmaysanna midda saddexaadna yaanan ka cajisin soomaalida waxaa lagu yaqaanaa wax waa bilownaa laakiin ma dhammayno waa cudurgu qof kaloo isku day inaad waad bilowdee aad dhammaysato midda kale dhowr dardaaran dardaaranka ugu horreeya meesha wax laga barto waa qalbiga ogaada taqwada hadda aan ku furfurannay meeshay degtana waa qalbiga waxbarashada iyo cilmiga iyo khayrka waalka lagu shubtana waa qalbiga qof kalow qalbigaaga nadiifi haddii qalbigii oo wasaq ay ka buuxdo qofkuu yidhaahdo madrasaan tegiy waxbaan baran hal xaboo ku galahay lama arko waa in horta qalbigeenna aan nadiifinno wasaqda ku jirta aan ka nadiifinna xiqdiga aan ka nadiifinna riyaaga aan ka nadiifinna xanta aan ka nadiifinna namaamnimada aan ka nadiifinna kibirka aan ka nadiifinna markii qalbigii nadiif uu noqdo markaa wax waa ku shuban karnaa maxaa yeelay shay walba wuxuu leehay waa lagu shubta wicaa'ulcilmi waa xaggee cilmiga waalka lagu shubta waa xaggee waa qalbiga ilaahayna meeshuu naga daalacanaya waa qalbiga haddaan ka baqan ilaahay waxuuna bari wattaqullaaha wa yucallimukum ullaah qof walow qalbigaha ka warqab midda kale wasaa'ishii wax lagu baranahay wax ka mid baad soo bandhigteen waa alqiraa'a waalkitaaba waa wasaa'ilu tacallum waad garanaysaan bal waa kuwa ugu muhiimsan kuwaad soo bandhigteen shahaadadana maanta aad ku qaadanaysaan midda kale waxa waxa loo barto qofku waa inuu maqsad uu leeyahay himmatulcaalin uu leeyahay waxa qofku waxuu u barto waa afar shay midda koowaad rafculjahli can nafsik ilaa jahligu waa cudur aafo wey inaad naftaada ka badbaadis maxaa yeele qof jaahil oon alla aqoon oon diin ilaahay aqoon oon nebi maxamed aqoonin qofkaa qof nool maa qof dhintay w waxaa waxa loo baranaha qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in jahliga naftaada aad ka kor yeesho taaniyan waa rafculjahli can hayrik adugu haddaad barta meel mead la fadhin hadda macallimiinta hadday wax barteen adinka inka koryeelayaan jahligii haddaad wax barato imisaan wax baranayn midda saddexaad wax loo baranaya waxaa weye alcamal inaad ku camal fasho ee aad ku dhaqanto oo alla waxaa weye subxaanahu wa tacaala wixii uu noo abuuray waa cibaadee habkaan u caabudi lahayn ayuu noo sheegayaa cilmigii maqsuudka ugu weynna maanta waa ku dhaqanka iyo tadbiiqinta cilladu meeshay ka jirtana waa halkaa dadku maanta waa la wada baranayaa qur-aanka iyo cilmigii haddana inta ku dhaqmi in yarwo midda afaraad oo maqaasidda wax loo barta waxaa weye diinta ilaahay xifdinteeda wo maxaayele diin ilaahay maxay nugu soo gaartay waa barashadan waa xifdintan waa iska dhaxalkan oo jiilba jiil u ka dhaxlay waxbarashu haddayna jirin diintaa mar horey dabargo'i lahayd adduunyada waa la dhaqaaleeyaa diintan haddaan la dhaqaalayn ma jiraysa ayaduna sida adduunyada tukaankan haddaan la furin beertan haddaan la farin xoolahan haddaan la dhaqaalayn adduunya ma jirays diintana waa la mid waxay u baahantay dad xifdiya dad barta oo subax walba u soo kallaa oo shaqaalo diimeed ayaa loo baahanya waxaan ku soo khatimayaa waxyaalaha dadka hadda walaa tacjiis yaa xadiidka ka mid ahaa intaan wax bilownan haddana cajisnaa cajiska waxyaalaha keena waxaa ka mid qofkii wuxuu rabaa wax inuu isku badiyo oo darsigu isku badiyo cashirkaa isku badinin soomaalidu waxay yidhaahdaan cad iyo cashirba waa la yaraystaa waxaa kaloo la yidhaahdaa addarsu xarfun watakraaru alfun casharka hal xaraf ka dhiga ku celcelintana kun jeer ku celceli ku celceli kun jeer ku celceli a'immada hore rag ka mid waxaa la sheegaa tuu cashirka isku yaray buu ku celcelin lahay wuu ku celcelin lahay wuu ku celcelin lahay habar waayeelo cajuusaa soo martay asagana waa ku celinaya haddana way soo laabatay sheekhow waxay tidhi anaaba xifdii maxaad adugu maxaad ugu celcelin maanta anaaba xifdiba kor baama ka xifdi waa habar cajuusoo meesha iska marisa sheekhaan waaba isaga ceshanaha darsigii waayahay buu yidhi mar kaleaan iswaraysan doonnaa waa ku celi waa ku celi maalmo markii la joogaha wuxuu yidhi habar yahay kaale cajuusada ah cashirkii maalintaad xifdisi hadda aqri ku soo celi hal xabba kama hayay tidhi hal xabba kama haya maxaa ku dhaca haddii ku celcelin weyd cashirka ku celceliya iskana yareeya celcelintana marka badiya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi ardaydii xafladda shahaado guddoonsiintooda loo fadhiyey ayaa iyaguna munaasabadda bandhig ku sameeyey فيا معشر الضيوف فمرحبا ومرحبا ومرحبا ومرحبا بكم جميعا مرحبا نحن طلاب مدرسة الوصيلة والتي بحمد الله افتتحت ربيع الأول سنة 1446 هجرية ونحن بفضل الله ركزنا فيها على تعلم القراءة والكتابة منذ تلك التاريخ لفتح مدرستنا إلى الآن وهي فترة وجيزة تتراوح بين ما يقرأ ويكتب وبين ما يملى وينسخ إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم فهو رحمن رحيم أنزل شرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين إن سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم فهو إنسان عظيم علم الناس علوما جامع الدنيا ودين جامع الدنيا ودين ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما معنى محمد رسول الله معناها أن الله أرسله إلينا لطاعته واتباع شرعه ما عمود الدين عمود الدين الصلاة ما جزاء من أطاع الله ورسوله دخول الجنة ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله دخول النار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه عرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هي نواقض الوضوء نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين كالبول والغائد والريح وزوال الأخذ بنوم أو غيره ومس الفرج بباطن الكف ولمس جسد المرأة الأجنبية مدرستي مدرسة الوصيلة إلى القراءة مع الكتابة مدرستي مدرسة الوسيلة إلى القراءة مع الكتابة مدرستي مدرجتي مثابتي مدرستي لمحو أم جهلتي مدرستي مدرسة الوسيلة إلى القراءة مع الكتابة وإن سئلت عن مكانها فقل بساحة البقر جنب الطريق سل مدرستي مدرسة الوسيلة إلى القراءة مع الكتابة منهاجها تعليمنا القراءة تدريبنا كذا مع الكتابة iyaaka nacbudu ilaahu adiga unbaan ku caabudaynaa keligaa wa iyaaka adiga unbaan nastaciinu kaa kaalmo dalbaynaa hidinaa ilaahu nagu hanuuni asiraada jidkii almustaqiima ee toosnaa siraad aladiina jidkii ay mareen ancamta kuwaad u nimcaysay calayhim korkooda hayri lmaqduubi kuwaad u cadhootay kayrkooda ilaah waana marini yuhuudahaa waladaaliina kuwii baadiyoobee nasaare ahaa حركة الفتح ركع وسجد دخل وجلس ألف أسد ذو أنياب باء بيت ذو أبواب تاء تمر لذ وطاء ساء ثعلب ومكر جيم جمل سار وسار حاء حلوى بالدينار فيا معشر الضيوف فمرحبا ومرحبا ومرحبا ومرحبا بكم جميعا مرحبا نحن طلاب مدرسة الوصيلة والتي بحمد الله افتتحت ربيع الأول سنة 1446 هجرية ونحن بفضل الله ركزنا فيها على تعلم القراءة والكتابة منذ تلك التاريخ لفتح مدرستنا إلى الآن وهي فترة وجيزة تتراوح بين ما يقرأ ويكتب وبين ما يملى وينسخ إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم فهو إنسان عظيم علم الناس علوما جامع الدنيا ودين جامع الدنيا ودين ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما معنى محمد رسول الله معناها أن الله أرسله إلينا لطاعته واتباع شرعه ما عمود الدين عمود الدين الصلاة ما جزاء من أطاع الله ورسوله دخول الجنة ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله دخول النار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه عرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة ما هي الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح وزوال الأخر بنوم أو غيره ومس الفرج بباطن الكف ولمس جسد المرأة الأجنبية مدرستي مدرسة الوصيلة إلى القراءة مع الكتابة مدرستي مدرسة الوصيلة إلى القراءة مع الكتابة مدرستي مدرجتي مثابتي مدرستي لمحو أم جهلتي مدرستي مدرسة الوصيلة إلى القراءة مع الكتابة وإن سئلت عن مكانها فقل بساحة البقر جنب الطريق سل مدرستي مدرسة الوصيلة إلى القراءة مع الكتابة منهاجها تعليمنا القراءة تدريبنا كذا مع الكتابة iyaaka nacbudu ilaahu adiga unbaan ku xaabidaynaa keligaa wa iyaaka adiga unbaan nastaciinu kaa kaalmo dalbaynaa hidinaa ilaahu nagu hanuuni asiraada jidkii almustaqiima ee toosnaa siraad aladiina jidkii ay mareen ancamta kuwaad u nimcaysay calayhim korkooda hayri lmaqduubi kuwaad u cadhootay kayrkooda ilaah waana marinay yuhuud ahaa waladaaliina kuwii baadioobee nasaare ahaa
حركة الفتح ركع وسجد دقل وجلس ألف أسد ذو أنياب باء بيت ذو أبواب تاء تمر لذ وطار ساء ثعلب ومكر جيم جمل سار وسار حاء حلوى بالدين waxgaradkii munaasabadda lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa suldaan shucayb oo ka mid ah waxgaradka deegaanka بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا إله سبحانه وتعالى يا مهد إسكالة نو كل مي كل كان خير كبدن وأرن دينيد أه وأنا رقنا ardadayna da'yartahayd inay wax bartaan oo isku ogeeno alxamdulilah waa mid loo fadhiyay madaarista u furanba waxa maanta farxad ah hooyooyinka gurijoogtada ahaa inay ciyaalka dhex fadhiyaan in wax ay baranayaan waa wax ilaahay loogu mahday alxamdulilah madarasatu wasiila iyo macallimiintaada waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo barakeeyo ilaahay ha inoo xifdiyo waxaa moodaa macallimiintaas dadaalkoodii wuu muuqdaa sadar muuqda su'aal ka dhan ardaydii waa dhegaysanay cardigoodii waa dhegaysanay hooyooyinka gurijoogtada ahaa ayagana cardigood waa waxay barteen hadweel walba wuxuu ku jira muuduxa soo maahan waxa idinka dhawaaqo idinka shanqaray waa soo jeediseen waa waxa barateen waa wax qarsoon ma ahan waxaana loo baahan yahay in lagu dadaalo waxa iyaga ahaa aysan gacanta ka bixinoo lagu dadaalo waa kanzi waay laa taqaafu calayhi lis qalbigaa wax suureeyo sawirka asaga ku fiican wixii ka soo duxa ee qalinka iyo gacantuna loo kaalmeeya soo maahan wixii qalbiga lagu sawiree lagu qabtay yaanan fakinin insha allahu tacaala nasiibaan leedihiin maanta insha allahu tacaala xaragta shabaab mujaahidiin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo barakeeyo umuradeenna ilaahay ha inoo xifdiyo maxaa yeelay lama haysanin khayrkan iyo wanaaggan waxa lagu helay waa dhiiggii shuhadada waxaan leenahay midka shahiiday shahaadada allah ha ka aqbalo ciyaalkii ka tageenna allah ha barakeeyo midka dhaawacan dhaaciisa allah ha bogsiiyo ragga furunta ku maqan ee cadowga u shafdhigana waxaan leenahay hadda ku farxa arrinkai aad difaacaysaan waa kaas ugu muuqdaa khayrkiisa iyo wanaaggiisa waxaana noo muuqatay in la helay furihii jahligii rajadii naxashka saarneedna xarakatu shabaab mujaahidiin ay noo soo celisay waa tii diimeed waay waxaa la maamulaya waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacala maxkamadiyaa noo furan madaaristiya noo furan halgankiya socdo cadowgiya waxaa la yidhi waxaa weydid waxba kama jiraan waa been walaalayaal ilaahay raxmaanka ku mahadsan ilaahayna aan ku mahad celinno abaartiina soo daashatan ilahay subxana watacala wax noogu bedelay madar khayr qaba waxaan leenahay nabaadka noo bixi doona ilahay ha noo barakeeyo xoolaha ku doogsan doonana caafimaad allah ha nooga dhigo caanahan ka cabi doona ilbahan kugu khayrasan annana allah ha nooga dhigo ilahay caafimaad ha nooga dhigo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa baahiyey muuqaalkii lixaad ee uu ku soo bandhigayo waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka sameeyeen abaarihii ku dhuftay gobollada dalka muuqaalkanna waxa uu soo gudbinayaa guddiga gurmadka abaaraha oo mashruuc raashin qaybina ka samaynaya degmada xagar ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose
awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala nicamtiisa faraha badan oo aan la koobi karin ilaahay baa ku mahadsan waxaan awalan naftayda iyo tiiinaba aan u dardaarmayaa taqwa allah cabsida ilaaha cabsida ilaahay baan isu dardaarmaynaa maanta culaysaa jira waxyaalaha culayska lagu faydo kurbada lagu faydo taqwadaa kow ka ah culaysyada maanta na haysto abaaraha biila'aanta waxaa weeye baadla'aanta xanuunnada jira waxaasoo dhan waa iska un culays alla haddaan ka baqna subxaanahu wa tacaala wuu noo fududayn waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajaa ilaahay makhraj buu noo samayn meelaan dhibaatada kaga baxan oo ilaahay roobkuuna siin een midda kale ogaada culays kasta fudayd unbaa ka dambeeya waxaa la rabaa inaan isu gurmanno annagoo la ogyahay tabarteennu ee yar tahay haddana inaan istacaawunnaa la rabaa intaasuu ilaahay nooga naxariisan subxaanahu wa tacaala yaa markaan istacaawun oo aan idhaahn ilaahayow intaasaa inaga tabarra ilaahay wuu noo naxariisan subxaanahu wa tacaala raashinkaa marka saasuu ku yimid tacaawunkaasuu ku yimid walaalihiinoo inka danqaday aan u ducayna xaq baynugu lehiy soo maha waxood inuu ilaahay u barakee yaa inaan u ducayno aa ducadaasna way naga mudan yihiin midda kale waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta samafalayaasha ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen ummaddeenna maanta waxaa weeye dhib baa haysta way ooma yihiin magaalo dhoon shala waxaan soo marnay aan biyo lahayn aad baan ugu naxnay saddex boyadood baa la keenay annagoo taagan shan daqiiqay biyihii waxaa weeye ku dhammaadeen war dadkii saasay u baaba'ayaan war dadkii gaajay u baaba'ayaan war oon bay u baaba'ayaan waxaa weeye waxaa la rabaa maanta inaan istacaawuno war dadkeenna muslimiinta ee soomaaliyeed ama dalka aan joogna ama dibadda aan joogna war ummadda waad arkaysaan ummadda aan isu gurmanna aan istacaawunna jeefka gacanta aan gelin ummadda aan u daqanna intaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo naxariisanayaa
wilaayada allaha karaamee allaha barakeeyo allaha barakeeyo ilaahay baan ku mahadina alxamdulilah rabbi alcaalamiin mujaahidiintaa noo keentay iimaankana waa ku qabnaa
mujaahidiinta kor allaha ka dhigo maanta degmada hagara raashin ku qaadan haynaa bariis kiish bariis kiish bur kiish sokor laba saddex la saliid ayaa qaadan haynaa odowka ilaahay naga jabiyo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo
walaalayaal deeqdan ayada ah gaalo kama imaan gaalo raacyo kama imaan mujrimiin kama imaan murtadiin kama imaan waxay ka timid dad muslimiin oo walaalihiina u fiirsada ayagaa macnaha yidhi walaalaheena dhibaataysan ha loo geeya waxay hal macnaha ha lagu dheefiyo waa shilinkoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro idinkana allaha idiin shifeeyo walaalayaal waxaa la doonayaa ilaah inaan u laabanno walaalayaal roob allahna siiyo cirka allah noo darariyo cirka allah noo darariyo cadowga allah naga riixo walaalayaal qalbiga ha laysku furo ha lays cafiyo
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii shanaad warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi booqasho ku tegay ayaa warbixinadan inoo soo diyaariyey duulaanku waa mid weli ku socda bulshada muslimiinta ee ku dhaqan bariga afrika sababta loo beegsanayo waa keliya inay raalli ku noqdeen in ay isku maamulaan ku dhaqanka shareecada islaamka hogaankana ay u dhiibtaan walaalahooda mujaahidiinta xasiloonida iyo kala dambeynta kusoo dabaalay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya cadowga salabiyiinta iyo dabadhilifyada murtadiinta waa miday u cuntami weyday sidaas xasidnimo intay ka gaadheen ayay isku dayeen in ay dadkeenna ku qasbaan ku hoos noolaashiyaha maamulka dulliga iyo kufriyaadka islamarkaana ay bulshadeena u gacmo qabtaan mabaadi'da dawaaqiidda ee faraysa in ragga dumar loo bedelo haweenkuna rag loo bedelo markay iska yureeyeen nafalxumada kufriga waa tan uu cadowga ku dhaqaaqay ficilada foosha xun ee uu u geysanayo bulshadeenna guryo iyo xaafado ay leeyihiin dad rayad ah ayay diyaaradaha dagaalka ee siliibyadda maraykanka ku daqaysay deegaanka show waxaa duqaymahaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo in ay ku baaba-aan hanti wixii yiilay guryahaas ay duqeeyeen si aan wax badan uga ogaano arrimahaas waxaan ka waraystay mid ka mid a ehelada dadka dhibaatada lasoo gaarsiiyey oo iiga warbixiyey waxa maalinkaas meesha ka dhacay magacayda waa macalin cali maxamed cusmaan deegaankan aan ku noolnahay oo ah shaw caano walaal waxaa noo geystay duqaymaan iyo gubitaan laba marxala laba madaxweyne oo allah tabaaraka watacaala cadowna ku ah allahna noo keenay qadarullaahi maqduuran baan leenahay gaalooy waxaan leenahay maraykan ha ku soo dirsado ama afrikaan ahaaw ama soomaali ahaaw balse waa kugu maqannahay waana ku sabarsannahay allah tabaaraka wa tacaala imtixaankiisa inay ka mid tahay waxaan leenahay rabbiyow adiga baa un naga kaafiyo annagana insha allahu tacaala amarkaadana waa qaadannay saacadaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanaha soo socdane waan iska dhici doonnaa jawaabna waa ka bixi doonnaa waana ku sabarsannahay waxa nugu dhacayo alla mataqaana nugu imtixaamay middaasi taasaa ahayd walaalow gurigan kale dukaynta ka dhacday ee qoyska lagu beegsaday bal maxay ahayd sidaas u dhacday walaalow habeen habeenadaha ka mid ah gurigaas ayaa mataqaanaa maraykanka ciidamadiisa oo ku sheegay mataqaanaa doronis iyo diyaaradahaas mataqaanaa quranka hobeenta ah ayay noo geysteen waxa mataqaanaa kuwaxyeelo noqdeen waa dad iska masaakiin ah oo hooya iyo aabbahii carruurta dhalay alxamdulilaahi ilaahay uu ku jeclaaday waa dad mataqaanaa shacab ah waa dad iska masaakiin ah waa dad wax aan geysanin waa dad mataqaanaa alxamdulilaahi labadii marxalaba tii hore iyo tanba maraykan baa sheegtay wuxuuna u sheegtay inuu soomaaliya qolqol qoysqoys fardi fardi oo uu cuni doono balse alla ma dhihin annagana mataqaan waxaan leenahay waxaad waddo waxa waaye waxaan mataqaanaa allah tabaaraka watacala nuu imtixaamaa waayo waan iskaa waan arguursan doonnaa waan iskaa dhici doonnaa waxa waaye mataqaanaa gurigaasna waxaa noo geystay ninka la yidhaahda madaxweynaha hadda xilka haaya taraam oo sheegay muslimiinta meel walbo oo joogaan inuu beegsan doono gaar ahaan xataa dadkii soomaaliyeeday oo qaxooti noqday oo waddamadaas tegey inuu beysanayo ama mataqaanaa maraykankuaan jooga haka mataqaana hanoo aargudaana ama dadka mataqaana hadda joogo deegaanadan hadda aan joogno iyo kuwaanka agdhow ama soomaaliya geeska bariga afrika ha noqoto inaan kaa aarso doonno kuwaankaa hoos shaqeeya iyo adigbaan aan kugu maqannahay waxa waaye kaasna mataqaana duqaymaha cirka kuwaanka mataqaana kasoo tuuro madaaficda arxalxumida ah kaas mataqaana waxa waaye waxaa noo geystay taraam kan jo baiden u ahaay ciidamadiisa lugta ama mataqaana gaadiid ku socda bangaraafta ama iyagana mataqaana caloosha u shaqaystayaasha ayay aheeday maraykan fariinta waa ku maqan tahay waxaan leenahay dadka u dhashay deegaanadan ama hiiraan ama ka baxsan beesha nahay ah waxaan leenahay mataqaana ninkaasay ciidamada u hoos shaqeeya oo shayaadiinta mataqaana soomaaliya ama ka baxsan mataqaana ka hoos shaqeeya wax la burburinaya waa caruurtoodii waa guryahoodii waa hooyadooda meeshii mataqaana alxamdulilaahi ay ku nooleeday waa hooyaday lahaayeen waa meeshii mataqaana haddiis ilaahi tabaaraka watacaala uu tooba keenay ay ku noolaan lahaayeen war ninkaas mataqaana uga aar baan leenahay ninkina ninkii u dhow maraykan ninkii arko oo musli aan ahayn maraykan dad muslimiina jira dadka muslimiinta aan ahayn oo maraykan ameerikaanka ah waxaan leenahay mataqaanaa hilibkooda iyo hilibka digaaga mid hadii noqdaan leenahay magaalada show waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah waxaana ka mid ah deegaanka bilaal halkaas oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka geysteen fal kufsi ah oo ay kula dhaqaaqeen gabarh da'yar ah oo xanuunsaneyd weliba sagaal bilood oo xaamilo ahayd hooyada gabadhaas la dhibaateeyey ayaan la kulmay waxayna iiga warantay tacadiga gabadheeda yar loogu geystay deegaanka iyo maleeshiyaadka ka dambeeyey arrinkaas asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa layidhaha khayre cismaan maxamed waxaan ugu soo duuri maleesyaal oo cadow ah oo wata nin la yidhaaha nuur dheera oo ilaahay ka furutay gabartaas dhibay geysteen torrey laba meel ugu dhufteen waxay ku dhuftaan ku dhufteen maa ilaaha unaga qaban doona insha allah waana la xisaabtami doonaa cadowgaas waa ka aagursan doona hadduu ilaaha yidhaah maxay markaa maleeshiyaadka gabadha ay macnaha u geysteen gabadha waa kufsadeen laba meel torrey ugu dhufteen waa kala tuureen oo wejigay dharbaaxda ugu dhufteen oo sanka u dhiig ka imaadiyoo dhowr beriya tabcaan ahayd saasaa jirta oo gabadha jirdil xataa way u geysteen haa waa jirdileen torrey laba meel ugu dhufteen wejiga dharbaxtay ugu dhuftay tiloo gacangidiisa sanka dhiig ay ka keentay dhabarka haddii kubitur la saara dhabarka iyo waxaasoo dhan xanuunaha jiraa la dhahay oo dhiiga waa fadhiistay gabadha marka aad bay u dhibaateeyeen gabarta aad bay u dhibaateeyeen oo qof iska xaamilo ah oona cuuriyaan iska ay ahayd maxay kaloo markaa deegaanka ka geysteen oo ay dhibaataa ay sameeyeen aad ogtihiin deegaanka waa burburiyeen waxay tari karaan waxay gubi karaan iyo waxay maxaan ku sheegaa ay hanta qaadan karaan caagala biyo hataa waa qaateen waxay idhaafeen ma jiraan
oo boobna way geysteen haa boobna waa geysteen
marka maleeshiyaadka meel walbay tagaan sidaas wax u boobayeen miya meel bataa sidaas wax boobayeen dad muslimba maba aha qofka dad muslim iyo jirka dadka iyo dadka waxaa dalka u naxaa soo maaha marka saas waa xaaladda tahay marka ugu dambeyntii fariintaada maxay tahay aad is leedahay waad u diraysaa cadowgan gabadhaada dhibaateeyey maleeshiyaadkan murtadiinta ah ee gaalada gadaal ay kasoo riixaysay kolley xabad baa naga dhexaysa wax kaloo naga dhexeeya ma leh waan loo argudi doonaa insha allah nimanba habeen iyo hir u taagan oo dagaalkooda kula jiro haddii waxad badanna waaba laga guulaysta haddaan wixii dhamaystir waa la dhamaystiri doonaa maraykanaana wata maraykanna wax asxaan oona dhex yaalla ma jirto haa ilaah baa naga qabanaya unkana waa maxaan ku sheega waxaan ka tari karin waan ka taraynaa laakiin in loo soo argudi doono insha allah aan rajaynaa gabartayda waa gabar iska maskiinad ah oo iska macluul ah oo xaamile iska ah oon carari karin marka wixii tay ku dhigaana ilaah baa ogaay maraykanka iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta waxay go-aan ku qaateen in dad iyo duunyo aysan waxba reebin wixii ka hor yimaadana ay cagta marayaan sidaas oo kale isla magaalada duleedka show deegaan ku yaalla oo lagu magacaabo wardheen waxa ay cadowgu si bareer ah u dumiyeen ceylkii ay ka biyacabi jireen dadka iyo duunyada waxayna sidoo kale dabqabad siiyeen laba qol iyo agab kaloo dhex yiilay oo loogu adeegayo bulshada deegaanka iyo xoolo dhaqatada usoo aroorida ceelka xoolahooda inta aan ku guda jiray indha-indhaynta deegaanka waxay indhahaygu qabanayeen gabdho aan mooday in ay ka yimaadeen madaarista waxbarashada kuwaas oo aad u xijaabnaa qaarkood waxa ay la jireen amaba ay la socdeen amaba ay ilaalo ka ahaayeen xoolo ay u soo arooriyeen ceelka wardheen mid ka mida gabdhahaas oo aan waraystay ayaan weydiiyey su-aal ahayd ka waran xijaabka aad wadato waa ayo cidda kuga amartay sidan ayay iigu jawaabtay waa jawaab iga yaabisay balse keligeed ma ahayn oo gabdho badan oo iyada la mid a oo baadiyahana kula nool ayaa sidaas u xijaabnaa waxaanay tillaabadaasi ka turjumaysaa heerka dacwo iyo diin jeceel ee dadkeena ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا